taliyaha ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan sarreeye guutood cabdilaahi fadel iimaan iyo maamulka caasimadda hargeysa oo xilli ay dul joogeen kaalinta shidaalka ee kaah khadka telefoonka noogu waramay ayaa waxa uu taliyaha ciidanka boolisku sheegay in dadkaasi ay ilaa iyo haatan dhaawac ka soo gaadhay afar ruux halka uu sidoo kalena khasaare soo gaadhsiiyey dhismaha kaalintaasi
bismillahi raxmaan raxiim abaaladooradii salaada bakrib la gelayay ayaa waxaa ka kacay dad kaalinta kaah marka hore ilaah baan mahad celinayaa waayo meesha dab ku kacay waxaan dee ceel ceel bay ahayd waxaa kaloo halka adig u mahad celinayaa dabkaa kacay dadweynihii soo gurmuday iyo ciidanka boliiska oo si adag u hawlgalay iyo dadweynaha reer somaliland reer siiba caasimada oo si aad iyo aada ugu soo gurmuday ayaan asaga mahad celinayaa waxaa kaloo ninkaa idin sheegayaa inuu ciidanka boliiska baariyo sababtii dabka keentay oo baarista aanan kala dhacayn in ilaa hadda waxaan anagu aragnay afar qof oo cusbitaalka gaadiidka boliisku qaadeen oo cusbitaalka loola carar oo dhaawaca oo badankooda dhaawacyo saalalaayeen halkana waxaa aragtaan booladii dadku ka kacay iyo markii kaalin taagna dad ku kacay kaalin taagna markuu dad ku dhacay iyo afar baabuur yar baa imkangiina ku aragtaan khasaaruhu iyo intaa ay kaalinteedii gubatay waxaan halkan aada iyo aada uga mahad celinayaa ilaahay ayaa mahadda koowaad leh waayo dee waxa weeye ceelashii waa badbaadeen oo may qaxin wax waa badbaado aada iyo aada u fiican bay ahayd waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa dadweynaha iyo ciidanka boliiska oo si adag gurmadka uga qaatay iyo dhammaan hooyadihii halkan waddada marayay ee sida wanaagsan ee muwaadinimada ah ugu soo gurmuday si kaalinta loo baktiyo waxa intii wixii kala faahfaahina ciidanka boliisku dib bay kasoo sheegi doonaan oo ka hordhicinayo baarista iyo xaqiiqadeeda laakiin khasaaruhu marka hore sidii weyneydeen la sheegaya maaha intaas weeye waana la baarayaa ceelasha kaalintuna may may qarxin oo way bad qabaan aad bay subarmarketka qaybtii qaybta hore ayaa waxooga geli gaaray oo waa ujeedaan marka alxamdulilah ilahay waan mahad celinayaa wixii kale faahfaahina baarista kasoo bixi doonaan ka hordhici maayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu geesta kalena maayir ku-xigeenka caasimadda hargeysa cabdicasiis cadowweyne ayaa dhankiisa sheegay inay gurmad ka galeen samato bixinta kaalinta dabkaasi gaadhay islaamsanaku sheegay wax fara badan hanti fara badanna meesha way ku baabaaday waxaanan insha allahu tacaala waxaanu samayn doonaa wixii lagu waajiba hadii lahayna waa arkirtay sida ugu hawlgalay iyo wuxuu qabtayba asaanta gurmidka iyo dee hawshaas soo gaadhinna waa arki leedano markaas ina uqarxila shidalkaas ina ubaabila gurmidka ay sameeyeen shaqaale dawladda soo horkacaya duka caasimadu waa arkaysa wuxuu sameeyey maasha allah